أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarteennu jecelnahay oo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafureebka wararka aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda oo ay galbinayaan diyaarado dagaal iyo ciidamo kumaandoos ah oo booqasho rasmiya ku tegay magaalada hargeysa kuna dhawaaqay in dhan walba ay ka garab istaagayaan maamulka shahaadla dirirka ah iyo kooxda riddada oo iyadoo dhakafaarsan soo saartay bayaan cambaareen un ku kooban barnaamijka ayaad ku maqli doontaan shacabka ku dhaqan degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa maanta si bareer ah rasaas loola dhacay kadib markii ay ka dhiidhiyeen dhulboobkii uu xasan gurguurta ka waday magaalada muqdisho oo markan iyaga ku yimid muxuu yahay hadafka ay yuhuudda u aqoonsatay maamulka ashahadla dirirka ah ee somalilan maxayse tahay istaraatiijiyadda uu maamulkaasi u leeyahay caalamka intiisa kale barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo si diiran u soo dhoweeyey mujrimkii dhowaan ku baxay gacanta ciidanka mujaahidiinta kaas oo horay u xasuuqay shacab muslimiin ah oo ku noolaa degmada jamaame barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan in ka badan konton qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka kenya iyo dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka itoobiya qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan shacabka ku dhaqan degmada dayni leh ee magaalada muqdisho ayaa maanta si bareer ah rasaas loola dhacay kadib markii ay ka dhiidhiyeen dhulboobkii uu xasan gurguurta ku waday magaalada muqdisho oo markooda iyaga ay ku timid qodobkaas iyo kuwo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen laba xiro oo murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda buura jameeco ee magaalada baydhaba labada xiro mujaahidiintu waa ay la wareegeen dhimashadu waa saddex murtad dhaawacuna waa laba murtad oo mid sarkaal uu yahay waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo khaniimaysteen laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo mid r b g ah iyo sagaal boosh waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muqdisho xasuuq loo geystay dad shacab ah oo ka hor yimid dhulboobka gurguurte wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xasuuq ba-an oo maleeshiyaadka gurguurtay ay u geysteen dad shacab ah oo ka horyimid dhulboobka ka socda gobolka banaadir ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaas maleeshiyaadka gurguurtay ay ku fureen shacabka degmada dayniile oo ka gadooday burburin guryahooda lagu bilaabay is-hortaag ay dadweynuhu ka sameeyeen cagaf uu gurguurtay u adeegsado barakicinta shacabka taasi oo saaka howlgal ka bilowday xaafadda waraliska ee degmada dayniile dadka xaafadda oo u waramay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in maleeshiyaadka xasan sheekh maxamuud ay dileen ugu yaraan saddex qof oo shacaba sagaal kalena ay dhaawaceen iyagoo doonaya in dhulkayaga ay boobaan ayayna soo weerareen waxaana dhacay xasuuq waxaanay dhimashadu maraysaa saddex qof iyo sagaal dhaawac ah ayuu yidhi mid ka mid ah shacabka dayniile muuqaalo si weyn ugu faafay baraha bulshada ayaa muujinaya dadweynaha oo daad gureynaya shacab dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaas ay si bareerah u ridayeen askarta gurgurte maleeshiyaadkan oo aada u tiro badan ayaa la sheegay in shacabka ku nool xaafadda warlaliska ay ku amreen in soddon daqiiqo gudahood ay kaga guuraan guryahooda taasi oo fijiciso ku noqotay rayidka gurgurte ayaa si weyn ugu mashquulsan dhulboobka uu ka wado muqdisho waxaanay dhacdani kusoo aadaysaa iyadoo kala qaybin xooggan ay ka socoto dalka islamarkaana wefdi sahayina ah ay maanta soo gaareen magaalada hargeysa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan konton qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhaqay kenya shil xoogan oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ayaa maanta ka dhacay ismaamulka karijo ee dalka kenya kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo marayay wado aada u mashquul badan warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in shilka gaari uu yimid markii gaari bas ah oo ay dad rakaaba saarnaayeen uu ku dhacay baabuur xamuul ah oo marayay deegaanka tunnel ee ku yaal wadada dheer ee isku xirtaa magaalooyinka londiani iyo muhorani shilkan baabuur waxaa inta la hubiyey ku dhintay ugu yaraan lix qof oo shan ka mid a ay ahaayeen rakaabka gaariga baska halka qofka lixaadna uu ahaa darawalka baskaasi soddon qof oo kale ayaa la soo wariyey in ay dhaawacyo culus soo gaareen kuwaas oo loola cararay cisbitaallo ku yaal magaalooyinka londiani iyo fortenan ugu yaraan saddex iyo toban xubnood oo kale ayaa la soo wariyey inay gaareen dhaawacyo fudud qaar kale oo aysan waxyeello xoogan soo gaarin ayaa jira oo xarumo caafimaad la geeyey oo la daweeyey kadibna la fasaxay saraakiisha ciidanka booliisku waxay sheegeen in baaritaanno ku saabsan dhacadan la bilaabay si loo ogaado sababta rasmiga ah ee keentay shilkan dhacadan waxaa sidoo kale ka dhashay burburka gaadiidka isku dhacay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhulgariir ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka etoobiya wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay afar dhibic shan darajo uu ku dhuftay gobollada tigreega iyo cafarta ee waqooyiga dalkaasi dadka ku nool dhowr magaalo oo ku yaal gobolka tigreega oo ay ku jirto magaalada maqalaa iyo deegaanada ku hareereysan ee gobolka cafarta ayaa dareemay dhulgariir xoogan sida ay dadka deegaanku u sheegeen adis standard xarunta foolkaanooyinka iyo dhulgariirka ee etoobiya ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa afar dhibic shan darajo marka loo eego cabirka dhulgariirada mareegteeda internetka ee xaruntaas ayaa dhankeeda sheegtay in bartamaha dhulgariirku ahaa meel konton kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada maqala ee xarunta gobolka tigrey ma jirin warbixino deg deg ah oo ku saabsan khasaare nafeed ama burbur ka dhashay dhulgariirkan ku dhuftay waqooyiga waddanka etoobiya marka laga soo tago inuu argagax ku beeray dadka ku nool deegaanadaasi xubinteena cabdiwahaab caawo waa inaga intaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda oo ay galbinayaan diyaarado dagaal iyo ciidamo kumaan doos ah ayaa booqasho rasmiya maanta ku tegay magaalada hargeysa kuna dhawaaqay in dhan walba ay ka garab istaagayaan maamulka ashahaadla dirarka ah xilli dhanka kale kooxda riddada soomaaliya iyada oo dhakafaarsan ay soo saartay bayaan cambaareen uun ku kooban haddaba qodobkaasi waxaa si gaara ula socday islamarkaasina inoo falanqeynaya cismaan axmed dhuubow waad mahadsan tahay walaalka cabdiwaab bukhaari ee sidaad sheegtay waxaa maanta magaalada hargeysa oo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee kayaanka sahyuuniga ah oo ay gelbinayeen diyaarado dagaal iyo ciidamo kumaandoos ah kuwaas oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada hargeysa kuna dhawaaqay in ay dhan walba ka garab istaagayaan maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyadoona dhinaca kale kooxda riddada soomaaliyana ay arrinkaasi ku noqotay mid la yaab ah waxaana sidoo kale ay soo saartay wax u eg een hadal cambaareen ah oo aysan waxba kale u dambaynin hase yeeshee haddii aan isdultaag kooban ku samayno qaabkii maanta wafdigan yuhuudda ah ay ku soo gaareen magaalada hargeysa iyo waxyaabihii halkaasi ay ka dhaheen iyo sida loo soo dhoweeyey sida la ogyahay kii bishii labaiyo tobanaad ee iyo shan kayaanka sahyuuniga ah waxa uu sheegay inuu aqoonsaday maamulkaasi ashaadala dirirka ah ee uu hogaamiyo murtad cabdiraxmaan ciro tan iyo markaasi dadka soomaalida ah ay aad u hadalhayeen arrimahaasi iyadoona soomaalida ay aad uga caroodeen ee laguna tilmaamay mid u muuqday gumaysi hor leh oo la gelinayo soomaaliya amaba qeybo ka mid ah sidoo kalena dalka uu horseedayo in loo gacangeliyo cadow soo jireen oo ahaa dadka muslimiinta ah maanta mar keliya ayaa hawada gobolada waqooyi ee soomaaliya waxaa lagu arkay diyaarado dagaal oo aad u fara badan kuwaas oo qalqalgeliyey inta badan magaalooyinka iyo dadkii ku noolaa meelaha ugu badan ee diyaaradaha laga dareemay waxaa ka mid ah magaalada berbera iyo magaalada hargeysa iyo deegaano kale oo ka tirsan goboladaasi kadib waxaa magaalada hargeysa ka soo degay wafdi uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda ee kayaanka sahyuuniga ah kaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ayna soo dhoweeyeen xubnaha maamulkaasi ashaadala dirirka ah oo aad moodaba inay aad uga hamuum qabaan soo dhoweynta yuhuudda kadib waxaa loo gelbiyey wafdigaasi qasriga madaxtooyada waxaana halkaas ay kula kulmeen murtadiin fara badan oo ugu horeeyo madaxa maamulkaasi cabdiraxmaan ciro muuqaalo ay baahiyeen warbaahinada ka howlgala magaalada hargeysa oo isugu jiray sawiro iyo muuqaalo toos ah ayaa lagu arkayey yuhuudda oo fara badan oo uu hogaaminayo wasiirkaasi halkaas waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen maamulkaasi iyo wafdigan yuhuudda ah arrimo fara badan ayay dabcan ka wada hadleen iyo damaca kayaankaasi yuhuudda ah uu ka leeyahay deegaanadaasi istaraatiijiga ah ee dhulka soomaalida ah ee ay doonayso yuhuudda in ay u adeegsato danaheeda diinla dirirka ah iyo danaha kale ee damaca dhaqaale iyo midka istaraatiijiyadeed iyo dagaalka ay markaasi rabto inay kaga furto furin cusub dadka markaasi dagaalka uu kala dhexeeyo bukhaariyow marka markii dhinacyadu ay in muddah shir kuwada jireen lasoo saaray bayaan ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee maamulkaasi kaasoo lagu qoray arrimo fara badan oo ku qatumay wax ka mid ah wixii laga hadlay inkastoo aan filayo wax badan oo halkaas looga hadlay oo maxmiyad iyo gumaysi ah iyo dano kale oo markaasi lagu dhagrayo dadka muslimiinta ah in aanan lagu soo darin qoraalkan ka soo baxay aqalka madaxtooyada haddii aanu nuxur ka mid ah aan soo qaadano waxaa ka mid ahaa iyadoo bayaanka lagu soo lifaaqay warkii ciro ayaa waxa ay soo saareen madaxweynaha maamulka somalilan waxa uu sheegay in maanta ay maamulkiisa uu u yahay maalin weyn isaga oo hoosta ka xariiqay in aqoonsiga yuhuudda uu xoojinayo doorka jamhuuriyadda somalilan sida uu hadalka u dhigay ee ilaalinta nabadda xasiloonida dimuqraadiyadda iyo xuriyatulqoolka iyo iskaashiga labada dal islamarkaana uu kor u qaadayo ayuu yidhi wax walba oo markaasi ka dhexeeya danaha istaraatiijiga ah ee labadaasi maamul waa hadalka markaasi ee laga soo xiganayo bayaanka ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi sidoo kale nuxurka bayaanka waxaa ka mid ahaa labada maamul waa yuhuudda iyo midkan somalilanna waxa ay ka wada shaqayn doonaan maalgashiga ganacsiga tiknolojiyadda tamarta biyaha macdanta beeraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka somalilan ayay runtii ka taakuleen doontaa oo ay wax kala qaban doontaa ayaa la yidhi maamulka israa'iil waa hadalka markaasi bayaanka ku qornaa ee ka soo baxay maamulkaasi dhinaca kale waxaa lasoo xigtay warkii oo lasoo turjumay hadalkii halkaas uu ka jeediyey wasiirka yuhuudda ee maanta soo gaaray magaalada hargeysa wuxuuna sheegay in uu si weyn ugu faraxsan yahay islamarkaana imaanshiyihiisa magaalada hargeyso ay tahay go-aan ay horey u qaadatay yuhuudda islamarkaana uu ku salaysan yahay xaqa ay u leedahay inay aqoonsato cidda ay doonto iyadoo aanan cidna ugu heebeysanaynin waa sida ku qoran hadalka uu markaasi ka yidhi wuxuu sheegay in maamulkaasi ay ka taageeri doonaan arrimaha amniga xasiloonida sidoo kale kayaankan yuhuudda ah waxa uu sheegay wasiirkiisa arrimaha dibadda ee maanta soo gaaray magaalada hargeysana waxa uu sheegay in ay horeyba u aqoonsanaayeen maamulkaasi isku magacaabay somalilan wuxuuna wasiirkan si cad u sheegay in yuhuuddu ay aqoonsatay somalilan lix iyo labaatankii bishii lixaad kun sagaal boqol iyo lixdankii haddana ay mar kale aqoonsatay lix iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad laba kun labaatan iyo shan arrimahaas iyo arrimo kale oo fara badan ayuu kulankii maanta xarunta madaxtooyada ay ku yeesheen wafdigaasi yuhuudda ah iyo maamulkaasi gumayse kalkaalka ah ee isugu yeeray somalilan ugu dambeyn wafdigii ayaa u laabtay meelihii ay ka soo kicitameen warar hoose ayaa sheegaya in lagu soo gelbiyey qaar ka mid ah diyaaradaha maamulka gaalada ah ee lagu magacaabo imaaraadka carabta ee dadka carbeedna ay u yaqaanaan yuhuudda carabta qeyb ayay ka ahaayeen ayaa laleeyahay diyaaradahooda ee soo gelbiyey maanta wafdigan yuhuudda ah ee soo gaaray dhulka soomaaliyeed arrinta xusidda mudan bukhaariyo waxa ay tahay in dadka muslimiinta ay arrinkan qaar badan oo ka mid ah u arkaan si iska caadi ah laakiin maalinba maalinta ka dambaysa dadka soomaalida dhulkooda la boobaya iyagoo arkaya waxaana ay runtii arrinta aadka in dadku ay u fahmaan u baahan in maanta dhulka soomaaliya weliba qeybihii ugu istraatiijiysanaa ee ugu muhiimsanaa in maanta loo gacangelinayo yuhuudda oo la ogyahay waxa ay tahay qof kastoo soomaalina uu ogyahay adduunkana laga ogyahay in maanta ay soocago dhigtaan oo iyagoo aanan wax cabsi ah qabin ay siday doonaan isaga dhex socdaan magaalada hargeysa oo la ogyahay in isbuucii lasoo dhaafay koox lagu sheegay weriyaal iyo kuwa kale oo faafiya diinta yuhuuddana ay magaalada hargeysa iska dhexyaacayeen iyagoo si caadi a isaga dhex socday in dadka soomaalidu ay haddana la tahay wax iska caadi ah taas oo runtii u muuqata in maalinba dadka ee la qaadanaya dhaxalkooda ee dhulkoodana la qaadanayo sidoo kalena diintooda laga bedelayo waxaa sidoo kale dadkaasi aysan ku fikiraynin in halka ay maanta soo gaareen yuhuuddu ay bartilmaameed u tahay cid kasta oo yuhuudda dagaal kula jirto oo ay ugu horreeyaan kooxaha xuutiyiinta sababtoo ah maanta magaalada berbera waxaa lagu arkayey diyaaradaha yuhuudda ee dagaalka oo runtii hawada si aada u buux dhaafiyey halkaasna ku samaynayay dhoolotus iyo weliba iyagoo ilaalinaya wafdiga halkaas soo gaaray taasna waxay ka dhigan tahay in ay bartilmaameedyo u noqon karto in markaasi ay noqoto magaalada berbere iyo magaalooyinka kale goob lagu loolamo sidoo kalena lagu tijaabiyo hubka casriga ah ee lagu dagaalamayo dabcanna kooxaha xuutiyiinta sidaan hore u sheegana indhaha ayay ku hayaan horena bayaan ayay usoo saareen marka dadka uma muuqato in badan oo ka mid ah murtadiinta iyo kuwa kale oo fara badan oo siyaasiyiin isku sheegay iyo dad badan oo soomaaliya uma muuqato dhibaatooyinka ka soo socda iyo waxa laga dhaxli karo jawiga maantana waxa uu ahaa sidan dhinaca kale haddii aynu dib ugu laabanno markii uu soo dhammaaday kulankii labada dhinac waxay qabteen shir jaraa'id waa wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ee soo gaaray magaalada hargeysa iyo murtad cabdiraxmaan ciro ciro waxa uu si cad u sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in ay xiriir la yeeshaan maamulka yuhuudda wuxuuna sidoo kale sheegay in waxyaabo fara badan ay ka faa'idi doonaan maamulka gumaysiga yuhuudda aan dhegaysano nuqul ka mid ah warkii uu maanta ka jeediyey xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa maanta waxaa inoo yimi somalilan oo la ictiraafay wasiirkii arrimaha dibadda ugu horreeyey wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka israa'iil aynu saaxiibka nahay inuu noqdo wasiirkii arrimaha dibadda ee somalilan oo la ictiraafsan yahay yimi dalka israa'iil wuxuu ahaa dalkii ugu horreeyey ee somalilan ictiraafay lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii markii labaadna wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee lix iyo labaatankii december laba kun iyo shan iyo labaatan mar labaadkii aqoonsaday somalilan anigoo ku hadlaya magacayga magaca xukuumaddayda iyo magaca shacbigayga oo dhan waxaan dhammaantood u mahadnaqayaa shacbiga israa'iil xukuumadda israa'iil ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda oo saxeexay declarationkii lagu aqoonsaday somalilan waxaan kaloo u mahadnaqayaa manaha wafdiga la socda wasiirka oo iyaguna maanta maalinta weyne taariikhiga ah oo yimi jamhuuriyadda la aqoonsan yahay ee somalilan kooxda riddada soomaaliya oo iyadana aan wax warkeeda uusan ahayn mid wax ku ool ah ayaa soo saartay bayaan aan nuxur badan lahayn waxayna sheegtay in maanta lagu soo xadgudbay qeybo ka mid ah dhulka soomaaliya waxayna sidoo kale warkeedu u badnaa oo lagu soo celcelinayay qaramada midoobey qaramada midoobey waa inay wax ka qabata madax bannaanida soomaaliya waayo cidda loo qaylo dhaaminaya iyo cidda laga qaylo dhaaminayo waa isku mid waa isla yuhuuddii oo loo qaylo dhaaminayo iyo yuhuuddii oo laga qaylo dhaaminayo marka nuxur badan ma lahan ahmiyad badanna uguma fadhiyo dadka soomaalida ah warka taagta daran ee ka soo yeeraya magaalada muqdisho gaar ahaan madaxda murtadiinta ee horeyba dhulka soomaaliyeed ugu gacangeliyey cadow fara badan oo ay leeyihiin dadka soomaalida ah ugu dambeyn hal iyo laba haddii aanu soo qabanno qaar badan oo siyaasiyiin ah oo amerikaan iyo kuwa kaleba ah ayaa caawa ee si weyn ugu jeesjeesaya hadalka kooxda riddada soomaaliya iyo imaanshihii maanta yuhuudda ee magaalada hargeysa nin lagu magacaabo mijel rubin waa falanqeeyo siyaasadeed iyo arrimaha amniga oo maraykan ah kana mid ah dadka sida weyn wax ugu qoro bariga dhexe iyo weliba sidoo kale geeska afrika wuxuuna ninkan aad ugu howlan yahay la dagaalanka dadka muslimiinta ah iyo siyaasadda maraykanka ee dibadda wuxuu horay ugu soo shaqeeyey wasaaradda difaaca ee maraykanka ee benticonka gaar ahaan xilligii maamulkii ee george w bush wuxuu bartiisa ex ku soo qoray haddii ay soomaaliya ka carootay soo galitaanka sharci darrada ay ku sheegtay ee wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil uu ku yimid hargeysa maxay wax uu qaban weysay wuxuu sii raacsaday hadda ayaan xasuustay ileen sababtu waa iyaga oo muddo ka badan soddon iyo shan sano aanan wax awoodah ku lahayn deegaanada maamulka somalilan sidaas darteed ayuu yidhi waxba kama qaban karaan warkoodana wuxuu ku soo aruuriy oo keliya inay qoraal soo qoraan nin kale oo isna lagu magacaabo tayboor oo isna soo noqday kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan afrika horeyna safiir ugu soo noqday wadamo ay etoobiya ka mid tahay ayaa waxa uu isna bartiisa ku soo qoray waxaan arkayaa ayuu yidhi in muqdisho ay si xaddhaaf ah ugu caroonayso booqashada uu hargeysa ku tagay wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil horey ayaan u sheegay ayuu yidhi halkii ay isku dayi lahaayeen in ay fashiliyaan somalilan maxay dowladda soomaaliya diiradda u saari weysay ayuu yidhi sidii ay dalkooda ugu dhigi lahaayeen mid shaqeeya oo suurtagal ah amni leh oo si dhab ah u jira oo dal jiro ah waxbana ma soo kordhinaysa ayuu yidhi inay afka ka sheegaan inay cambaaraynayaan bukhaariyo marka intaas iyo inka badan ayaa sidaasoo kale waxa ugu diganaya dadka reer galbeedka iyo maraykankaba ah kuwaasoo iyagana si hoosa ula socdo arrimaha ee ay samaynayso yuhuudda ee ku saabsan qadiyadda soomaaliya
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka muxuu yahay hadafka ay yuhuuddu u aqoonsatay maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan maxayse tahay istaraatiijiyadda ay maamulkaasi u leedahay caalamka intiisa kale cabdilfataax abuumuxsin ayaa arrimahan ka waraystay nin aqoon u leh arrimaha ciidanka kana mid ahaan jiray ciidamadii hore ee soomaaliya cabdilqaadir ugu horeyn bal kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee andalus
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أن قالوا أرنتا هدي ودسو سؤاشا أرنتا سوارن إسكا عدوية سوماليا واحد أكتها إن لقب صدي wakti aan dhoweyn oo ingiriis iyo talyaani iyo yurub ay qaybsadeen shirki barlin oo lagu qaybsanayay kun sideed boqol iyo kun sagaal boqol toban iyo afartii waxaa maqan qiyaasta hadda maim qoran meelahaas oo ahaa shirkaa markii shanta soomaaliya la qaybinayay qayb ka mida waxaa la siiyey etoobiya qayb waxaa qaatay faransiis jabuuti qaybtan hadda way joogaan baslagey ku leeyihiin waa iska wax oo maarata ixtilaal ahaan oo ayaga gudahooda maamulaan banaanka wixii kasoo war ilaa haddaba ingiriiska heshiis kula jiraan faransiiska heshiis kula jiraan qaybtan n f d oo soomaalidan koonfurtana waxaa la siiyey kenya iyo ingiriis oo markaa gacanta ku hay lakin ingiriis ku wareejiyey soomaali galbeedna waa tan hadda etoobiya la siiyey gacanta haysta qaybtan koonfur talyaaniga haystay talyaanigii markii dadkii wadaniinta ay ku kaceen oo s w l iyo guruubyo ay kaceen buu ka baxay waxaan kuu sheegayaa marka qaybintaas ayada ah oo dalka la qaybiyey dadka waxaa u muuqatay inuu dalku xor yahay lakin dalku xor maahayn waxaa maamulayay gumaysigii waddanka ka baxay baa kor kasoo maamulaya dastuurka hadday noqoto ciidamada hadday noqoto wax walba shareecada waxay wax ku maamulaan nidaamka dawliga oo dhan ayagaa maamulaya markii haddana dad militaria oo maarata kacaan oo shuuciyiin ay dalka qabsaneen oo wadaniyad iyo wax ay qaadeen ay heeso qaadeen etoobiya weerareen waxaa la go'aansaday in la dumiyo dagaalkaas calmaaniinta hataa in la dumiyo maxamed siyaad bare dowladdii hogaaminaya militariga ahayd wadaniyad bay ahayd laakiin islaan ma ahayn markii ay yuhuudda wax ka sheegeen oo etoobiya wax ka sheegeen oo wadanimadii lagu arkay waa la dumiyey waxaan hayaa hadda aniga nuqul oo sagaashan iyo labadii un-ka ka soo baxay waxaa ku qoran soomaaliya shan dowladood in laga dhiso ha tartan waa idin keeni karaa kismaayo magaalo madax waaye muqdisho waa magaalo madax meesha gaalkacyo waa magaalo madax hargeysa waa magaalo madax shantaa dowladood oo xuxunka oo la dhisayo tabcaanka waxay wadadooyinkooda iyo riboodkooda hoostaga adisabo ha dowlad kasta etoobiya inay ribood siiso inay iyadu amnigeeda sugto inay iyadu maamusho inay gacanta ku hayso arrintii marka si tartiib tartiiba sidaysa dadka shacabka u kacin wax dowlada baa la yidhi waa la dhisaa soomaaliya loo dhisayaa inbagaatiyaa la geeyey wax oo doofaari meel la lahaa jaamacadda laba sana looga baxay laba sana dadka la borogaraamina doofaar ay cunayeen balaa ay cunayeen meeshay joogeen waa lasoo borogaraami wax baarlamaan lagu sheegayo dowlad lagu sheegayo gole wasiir lagu sheegayo baa la keenay wixii markii la keenay etoobiya hor socoto waa kii dadka islaamkaa la laayey waa tii dalkii o dhan la qabsaday ilaa hadda etoobiya watan ku dhex jirto waddanka waxaa loo qeybiyey shan maamul goboleed somalilan jubbaland puntland jiniland mudugland shantii maamul goboleed mid kastoo etoobiya yuu tegayaa mid wuxuu tegayaa kenya mid wuxuu tegayaa meeshu israa'iil hadduu doono u tegayaa uu leeyahay aniga waxaan ahaa asalkayga xaggaasa ka soo jeeda dalkii marka shaxdaani shax qidad fog ah oo qarni laga soo shaqeeyey oo dhaqaale lagu bixiyey oo maskax lagu bixiyey oo dad lasoo tababaray weeye wax hadda dhawaaqan ku eg waxan maaha beerta markaad abuurato ood fasho ood carro gejiso ood ilaaliso markay bislaato miraha soo ma goosatid wixii la tabcan mirihiba hadda la goosanaya dadkan masaakiintana waxay arkayaan waxbaa lagu dhawaaqada war waxaan laguma dhawaaqinaya intaasoo qarni bay waxaan socdeen waxbaa la dagaalamahay dalkan marka dal la bannaystay oo dad lasoo tababaray oo jawaasiisa loo dhiibay oo madaxweyne uu sheeganayo oo ra-iisul wasaare sheeganaya oo barlamaan sheeganaya oo taliya ciidan sheeganaya oo ciidanka laftiisa lagu soo tababaray turki iyo maraykan iyo etoobiya ciidankaas ma dal soomaaliyeed ma difaaca ma difaaca caloosha shaqaystayaal wey waa legionaries wa nin walba dantuu leeyahu ku fushanaa nin oo amnigan marka dalka gacantu ka baxay nin walbana marka meeshuu rabo hadda kasoo gelaya daafka galay waay yuhuuddu marka dalaayashaasa ka heshay inay marka badda cas degto oo dowladahan carbeed oo la burburiyo oo maraykanku hadda garaacayo ayagu ay garaacaan oo masaakiinta oo dadka nimanka le yaminiinta halkaa laga weeraro oo sahayda adduunka oo meesha marta gacankaas ay qabsadaan baabulmandad ujeedada u socdaan taa ayadaa wa marka ayagu halkaa tagaan ay ku guulaystaanna etoobiyana soomaaliya meel ka mid oo badda ayada qabsataan ku tusaa way barnaamijka yuhuudda etoobiya maraykanka wuu midaysan yahay saddex geesood wa waa saddex geesood marka haddee qofkii dhiig lahow kacay taagan tahay maanta aqoonsi somalilan waxaan ma aha soomaaliya o dhan baa lagu soo duulay intaasoo qarni baa laga shaqaynaya waxaan wixiina hadday bislaadeen waxaan marka aniga ku talin lahaa ummadda soomaaliyeed raas casayr iyo raas kaambooni qaatiluu fii sabiilillaahi aw idfacuu war qofka islaam u dagaalamayna ha dagaalama kii kalenaftiisa ha difaacda oo waddanka hala difaaca iyo cirdigiisa yaana la dhihin somaliland iyo reer waqooyi war dadkan reer waqooyi ah wada shacaba oo masaakiin oo kuwa xabsiga lagu guraaya oo kuwa mudaharaadaya niman guruuba oo koox ah kaniisadaha u shaqeeya dalka qabsada nimankaasa la dagaalama laakiin dadkan walaalahana oo masaakiinta oo reer waqooyiga ayagaba dhiban yaan la dhihin reer waqooyi baa dhulkii gatay ha ma keen waxba ma keen waa masaakiin waa dhiban yihin waa la xirxiraya ma hadli karaan nimankan calooshooda shaqaystayaasha ah oo askarta iyo isugu jira siyaasiyiinta oo dalkii gatay oo gacan geliyey halala dagaalamo yaana la sugin ba inta saldhigan isaanu qaba hadda jaaw hala dhaqaaqo markalesaaaniga qorigeyga bashkayelo idiyaan maasha allah Eh, haddaan eegno cabdulqaadirow eh, ahmiyadda geosiyaasi ee dhulka waqooyiga soomaaliya ee hadda loogu yaro somalilan bal ka waran amni ahaan muhiimadda ugu fadhiyo caalamka maadaama uu kaabiga ku hayo baabilmandab sidaad sheegtay sidoo kalena saaran gacanka cadmeed oo badii casna ay halkaa tahay meeshaas aniga waan kasoo shaqeeyey Mm, ciidamadii soomaaliyaan ahaa mm, sarkaal baan ahaa aad iyo aad.
qaybta lix iyo labaatanaada ku taalo eh, badda cas saldhigga berbera ayaa midooda sofiyeeti soomaaliya weydiistay Mm, maraykanka weydiistay mm, maxaa siyaad barwa u diiday meeshaas waxaa ku yaala saldhig istaraatiiji ah mm.
oo qofkii degaa dunida uu farta ugu wada yeera aad iyo aad waxa la deydeyhayo oo loo socdana waa saldhigga berbere oo badda cas waa waa marka meel aan caadi ahayn waay xagga amniga iyo xagga istaraatiijiyada adduunka ay ugu fadhido meesha la yara baabilmadadna waxay u jirtaa afartan kilomitir bay u martaa aad iyo aad.
kanaalkan laguu sheegay baabilmadada oo badda cas oo dhan sahayda adduunka ay marayso Mm, oo xuutiyiintii hadda yuhuudda isku haystaan markii hore ay wax ku dhufanayaan mm, berbere wuxuu jiraa afartan kilomitir marka wax laga sheekayn karo macnaha ay ku Muhiimaddiisa.
fadhido iyo muhiimadda ay leedahay mm.
ma aha waqooyi aad baad u mahadsan tahay eh, cabdilqaadir bal eh, ahmiyadda yuhuudda uu ugu fadhiyo dhulkanna bal amni ahaan inooga waran Eh, bismillah taas wax la soo koobi ma kara ma aha Mm, Eh, meeshan marinka waa meel muhiim ah adduunkao dhan mhm.
aad muhiim uga ah aad iyo aad aad iyo aad.
markii yarayda intii yarayda xuutiyiintu ay wax ku tutuureen Mm, caalamka sah- sahayda iyo raashinka iyo wax walba wuu kacay sahal aad- aad iyo aad.
waxa yeelayna wareegga dheer oo la gelayo oo laga soo wareegaya indiya iyo badda kale iyo adduun kale iyo qaarada kale lamta marayo Mm, baa sabab u ah aad iyo aad.
maraakiibtu ayadoo ilaashanaysa yuhuudda ayadoo ilaashanaysa Maraakiibteeda.
sahaydeeda iyo maraakiibteeda Mm, ayadoo ilaashanaysa mm, ayadoo doonaysa carabta inay halkaas ka cunaqabato si ay kala dagaalanto mm, ayadoo doonaysa maaragtay inay saldhigyo rasmi ah oo dagaalka saddexaad ee adduunka hadduu bilowdo inay meeshan ka maamusho mm, oo waxay rabta ay ka samayso aad iyo aad.
sidaas daraaddeed bay meeshan isu degan tahay wax intaas oo danood oo isku jiro Mm, ayay meesha ku hay- ku ilaalinaysaa aad ku haysaa aad iyo aad.
waxaa kaloo jiro etoobiya waa yuhuudda africa Mhm.
falaanshaan nahay dhahaan ayagaa badhaa saddex kun iyo shan boqol mise saddex kun baa mar la qaado oo la geeyey israa'iil la geeyey Mhm.
waxaa jiro marka danaha ay ka leeyihiin gaalada ama reer yurub ama wax alla wixii ay wax gumaysanayo afrika raba inay wax ka qaataan Mhm.
etoobiya Usoo dilaal- marayaan.
dilaal bay u tahay aad iyo aad.
kiniisadda afrika adsabay ku taallaa xarunta midooda afrika adsabay ku taallaa Mhm.
dilaalka afrika oo meesha laga soo gala afrika oo dadka ama laga baabi'iyo ama maaragtay laga qaato waa etoobiya aad iyo aad.
lama ogolo etoobiya marka inay burburto sida israa'iil loo ilaalinaya etoobiyana loo ilaalinaya aad iyo aad.
markii dagaalkii eh, eh, maxamed siyaad barre iyo mukisa xayla maryam ay isku qaadeen Mhm.
jabhaduhu ku hubeeyey maxamed siyaad barre aad iyo aad.
mar labadii markab ee u dambeysay hubka ciidamada soomaaliya u yimid badda cas baa laga wareejiyey eritrea laga dejiyo la siiyey Mhm.
hubka lagu riday etoobiya oo jabhaduhu ay qaateen Mhm.
soomaaliya lahayd aad markuu iyo arkay maxamed siyaad barre gacantiisa dowladda ka baxday Mm.
labada marka wuu wareejiyey badda cas uu mariyey eritrea ku wareejiyey aad iyo aad.
markii- maadaama ayagu la dagaalamaya maadaama la dagaalamaya Aad.
saddex jabhadood buu tababari jiray meesha leedaha xudur oo madhaytiya moorgaawilya buu dugsigu ku yaalay oo lagu tababaro oo jabhadaha oo jabhadaha etoobiya Mm, axmaaraa ku jirta mm.
oromaa ku jirta Tigraay.
soomaali galbeed baa ku jirta Mm.
axmaar iyo tigre way iswatee markaa isku mid baa aad iyo aad.
dadkii ayaga ahaa markay dhaceen Mm, annaguna aan dhacnay iskuma dhaxbay way istogtay labadina annaguna aan dhacnay ayaguna ay dhaceen mm.
ayaga waa la soo Wa- gurmaday waa la dowladooda waa la badbaadiyey. waa la badbaadiyey aad iyo aad.
Ayaga- Tana waa la sii burburiyey.
annagana waa la sii baabi waana sii waana xubinxubin baa naloo sii gooy aad iyo aad.
ilaa heer aan hadda marayno inaan ka cilana marka waxa weeye meeshan danabadaa ama oo isdhaafdhaafaya baa ku jiro Mhm.
maraykanka ku jiro Mm, etoobiya ku jirto mm, kenya ku jirto mm, wax alla wixii soomaaliya dhibaataynayoo dhan mm.
baa meesha ku jiro Aad.
oo saldhigyo ka samaysan Aad iyo aad.
waadna ogaan doontaa waa iskaashan doona soo bixi doonaa Eh, ictiraafka yuhuuddu ay ictiraaftay ee maamulka isugu yaray somalilan iyo faragelintan ay ku samaynayso qaybo ka mid ah soomaaliya Eh, cabdulqaadirow eh, ma la dhihi karaa waa saameyntii eh, duufaantii al aqsa maadaama yuhuuddu ay la kulmeen weeraro badan oo uga yimid dhanka yemen Eh, sidaa darteedna hadda eh, hadafyada ugu waaweyn ay usoo degayaan soomaaliya ay tahay ta'miin inay inay inay eh, ta'miinsadaan eh, eh, maraakiibtooda badda iyo sidoo kalena ku weeraraan eh, yemen waxyaabihii ka soo baxay dagaalka oo ka dhashay oo toddobada oktoobar ka dhashay Mm.
waxyaabaha soo dedejiyey ka mid tahay aad iyo aad markii ay arkeen maraakibtooda inay badda casmari karin Mm, markii ay arkeen xataa dadka soomaaliyeed inuu ka hadlayo oo dhibaatada lagu hayo dadka walaalaha muslimiinta ay ka Gaza.
danqanayaan aad iyo aad oo xataa ay jiraan dad eh, muxsiniin oo wax inta aruuriyeen meelo kaama ma wax ka geeyey furtay aad iyo aad ay jiraan dad mujaahidiin oo ka hadla oo ka dhawaaqay Mhm, waxaa u soo baxday intaa meeshaas dad ka soo bixin ay ka hor tagaan aad iyo aad qorshaha marka waa waxyaabihii emergensiga hadda keenay dagaalkaasaa ka mid aha la dhihi kara aad iyo aad ayadoo awalba nagu maqnayd oo annaga ay nagu mashquulsanayd Mm.
oo waxaan wax qarni ka badan ama laba qarni ka badan ama axmed gurey ilaa abtanow laga shaqaynaya ay yihiin waxaad ku dartaa haddana emergensiga arrintan baa keeni kartaan isle waxaa kaloo jiraba eh, xataa hadda abtanow markii dadkan gaalkan eh, xun oo dhowr kale oo eh, donald trump laleeyahay oo dadkan lahaa dhulkan waan ka raraya waxaan ka dhigaa beel dalxiisa Mm.
meelihii waa la geynayaa la yidhi Reer Filistiin.
somalilan baa ka mid ahaa Aad iyo oo way ogolaadeen laleeyahay Mm.
oo israa'iil ay kala hadashay Mm.
waa ka mid Mm.
waxaa jira oo kale inay dhulka ay mustaqbalka sheeganayso ay leedahay waan ku fidaya Mm.
oo inaanba qabsadaa laga yaaba inay ka mid tahay soomaaliya soomaaliya aad iyo aad marka iyadoo wax walba istaraatiijiyad fiirinayso diin ahaan fiirinayso khayraad ahaan khayraadka waxa diin adduunka wax walba waxyaaba badan baa macnaha arrintan ku soo dedejino aad iyo aad iyadoo ugu weyn tahay cadownimada islaamka oo inaan soomaaliya ka soo bixin wax midaysan oo muslim
Mm.
ay midhaha horta midda hadafka koowaad oo gaalada oo dhan ay ka midaysan tahay waa Taas taas waa.
maraykanka kowka Mm.
ayagaa ku xigo Mm.
etoobiya ku xigo Mm.
kenya ku xigo aad iyo aad waa iskumid waay soomaaliya inaanan wax muslim ah iyo Aan- wax maamula midna ka dhalan Mm.
horta gaalo dhan way ka midaysan tahay aad iyo laakiin haddana waxay kuwaan gooni ku sii yihiin aad. Mm.
gaaliya muslim dowlad muslim iyo mid gaala midnaba soomaliya ka dhalan bay rabaan Aslan.
waayo etoobiya dhul bay haysataa dhul hadday haysato Dowladda soomaaliya hadday qabataan- soomaali weyn baan aaminsannahay aan haddaan caawa soomaaliya qabsaday dhulkan ka kacan leh aad iyo aad.
ama ciidamahan ku kicino waan weerari aad iyo aad.
Eh, Ayadoo Ke- taas ka Kenyana waa la mid.
duulaysa- ayadoo kuwaas ka Ay- duulaya hayo kuwaa ka duulaya soomaaliya marka inay sii baabaado oo ay inba in disho oo ay sii bu- burbursan moogiye Mm.
soomaaliya in nidaam ka soo dhasho ma rabaa aad iyo aad.
marka arrimahaas oo dhan baa iskaashanay
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa si diiran u soo dhoweeyey qisaastii ay mujaahidiinta ka fuliyeen korneyl ibraahim ferey oo ahaa taliyaha ciidanka isugu yeera danab sbeshal oo ah unug ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ee uu maraykanku tababaray ee danab kaas oo maalintii axadda ku baxay qarax ay mujaahidiinta kula beegsadeen duleedka magaalada kismaayo isagoo dad muslimiina ku soo laayay deegaanka hargeysa yari ee wilaayadda jubbada dhexe ninkan ayaa horey mas-uul uga ahaa xasuuqii ay maleeshiyaadkiisa ka geysteen degmada jamaame dabayaaqadii bishii jamaadul awal ee ina dhaaftay xilligaas oo ay madaafiic magaalada u qeybiyeen islamarkaana ay madaafiicdaasi ku nafwaayeen ku dhowaad shan iyo toban ruux oo isugu jira dumar caruur iyo dad waayeelo ah salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha biyamaal ee wilaayadda jubbada hoose iyo suldaan maslax cali maxamed oo ah suldaanka guud ee beesha harti iyo salaadiin kale ayaa ka hadlay qisaasta ay mujaahidiinta ka fuliyeen mujrimkaasi ibraahim farey بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه إن شاء الله تعالى أنا كبر الله مقعيقة وسلطان معلم محمد عبد الضباء أهنا وضياش كردان كالشريعة على جب سفلى أهوين كودا آه وحان إن شاء الله تعالى أولا أبو قادنا يا إذا عد أندلس وحان ليا جزاكم الله خير خير الجزاء وأحسن الله إليكم ولا لو هرت إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله الله نبلنقاتك سوى من طبأه oo allah subxaana wa tacala asaa inoo sheegay wa kaana xaqan calaynaa nasru lmuminiin buu yidhi allah subxaana wa tacaala Eh, ninkan la yidhaahdo marka eh, la yidhaahdo ibraahim ferey oo halkaa ku baktiyey een, walaalaha mujaahidiinta waxay sheegeen horta ninka waa nin mujrim ah ummadda muslimiintana xasuuqay khaasatanna dadka jamaame ilaa iyo hargeysa ninka intaa ayuu socday ilaahay subxaana wa tacaalana wuu noo sheegay ama nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay daalimka waa loo kaadiya maalintii macnaha allah subxaana wa tacaala uu qabtana ma fakanayo ibraahim ferey marka walaalaha bayaanka ay soo saareen waxaan leenahay jazaahu allahu khayr aljaza wa axsan allahu ilaykum ilaahay idinka ajar siiyo waxaad muujiseen bala'an xasanan ee ninkaas sa u daba istaagteen oo in looga aaro walaalaha muslimiinta dhiigooda loogu aaro dadka marka muslimiinta waxaan u sheegayaa in mar kasta oo mujrim soo baxo mujrimkaasna uu badsado inuu muslimiinta laayo ama uu xasuuqo asagana waxaa u dambaysa in cadaabka jahanama loo diro biidni illaahi tacaala say walaalaha uu macnaha uu juhdi ugu bixinayaan u daba istaagayaan meeshuu habeen istaaga lala istaagi meeshuu maalin istaagana waa lala istaagi hadduu socdo waa lala socon hadduu fariisto waa lala fariisan hadduu geed koro geed baa lala kori walaalaha marka muslimiinta waxaan leeyahay horta hala sabro allah subxaana wa tacala wuxuu ina leeyahay sabra yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun waa in loo jilib xirnaada cadowga allah subxaana wa tacaala shacabka muslimiinta marka shacabka muslimiinta waxaan leeyahay wax idin soo gaaray waxay idin gaareen ilahay dartii waxay idin gaareen islaamnimo waxay idin gaareen inaad haysataan amni iyo istiqraar iyo diin waxay doonayaan inay diinka allah idinka saaraan waxay doonayaan inay guryihiin idinka barakiciyaan waxay doonayaan diinteenna inay idinka fidneeyaan marka waxaan dhihi lahaa dhabar adeega oo sabra limaada waxa u safraysan waxay tahay waa diin walaalaha falastiin habeen iyo maalin waa la gumaadaa waxa loo gumaadaya maxay tahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu inay ilaahay rumeeyaan besaa looga argoosanaya idinkana lamid baa tihiin haddii uu soo baxay macnaha ibraahim ferey waa xasan tuurihii labaad oo jubbooyinka isagana ku baktiyey waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljaza walaalihii muujiyey arrinkaas balaa'an xasanaan leeyahay ilaahay waxaan weydiiyey inuu iyagana miisaankooda xasanaadka ilahi subana wataala miisaanka u saaro walaalaha shaqadaa qabtay ilahi subana wataala uu ka dayicin ibraahim ferey iyo wixii lamid ahna waxaan leenahay muutuu biqaydikum caradiina ku baktiya oo caradiina ku dhinta ilaahay jahannama idinkugu bishaareey waayo muslimiinta aad duqaysane ilahi waxaan leenahay dembigood ha dhaafo jannatulfirdowsna allah geeyo waxaa marka insha allahu tacaala si kaas aan ugu dardaarmaya walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay idinkana waxaa weye sabra ilaahay subxaana wa tacaala diinkiia ku sabra oo cadowgan allah subxaana wa tacaala uu muslimiinta ku imtixaamayne waxaa way idinkana habeen iyo maalin a u soo jeedaan u fikirtaan sidaad dhabarka uga goon lahaen biidni illahi tacaala annaga haddaana odayaashku dhaqanka shareecada jubba suflaana waa idin taageersannahay waa idinku faraxsannahay idinkaasaan idinku seexannaa waxaad kala ogaataan madaarista furan oo halkaa ka furan maanta madaarista walaayooyinka ka furan oo maanta diinka alla lagu baxinayo ama masaajidada lagu tukanayo ama dumarka xijaaban waxa idinkaa difaacu ah idinkaa huquurta ugu jiro soomaali waxay tii nin hadduu dhar cad yahay nin baa dhusuq u ole macnaha dad ragga hadday labisiyiin oo macaawisi cadcad ee magaalooyin ku jiifaan idinkaa tuutaha ku dhididsan tuutaha ku dhididsantiinna ilaahay subxana wa tacala hadda miisaankiinna iyo ajarkiinan mid la koobi kara maaha qof walba oo mujaahid marka ixtisaab allah subxaana wa tacaala ha weydiiyo ciidamada ha la badiyo quraan akhriska ha la badiyo adkaarta yaan laga tegin bismillahi raxmaan raxiim awalan anigoo ah suldaan axmed nuur mutaanow suldaanka reer biimaal waxaa maanta koleyba halkan oo aan marti uga ahay idaacadda andalus aan maanta bogaadinayaa si guud muslimiinta ku nool jubbooyinka oo khaasatan dhacdadii dhacday ee mar dhoweyd ee ku dhacday mujrimkii ibraahim ferey ahay oo in badan aad og tihiin waxa ka dhacaya deegaanka jubbooyinka isaga uu horseed u ahay oona qalqalgelinaya amniga iyo nabadda ay ku nool yihiin iyo raacida tawxiidka hoos oo dadka islaamka ku nool uu beegsanayo oo habeenkii hurdada u diiday oo wareegi jiray kor iyo hoos asigoo socda waxa ku tuuri jiray in mujrimkaas dhacdooyinkii uu ka geystay sidaad og tihiin degmada jamaame oo maanta haddii waa la fiirina la dhaho jariimo weyn oo aad u weyn ahayd dacadaasoo u geystay dad masaakiina uusan ku beegsanin dad shabaabah askar uusan ku beegsanin oo uu ku beegsaday dad guryahooda jiifa oo hurda walidaa asigoo dhahaya maamul oo dooliyanka socdaa oo dadkaas gumaaday ayagoon waxba u geysanin oo sababta u gumaadayna aysan ahayn wax kale oo ay yihiin dad muslimiin ah oo ku xukuntama shareecada islaamka una xukuntaga oo raayada islaamka hoos nool amni iyo reereen iyo barwaaqo iyagoo ku sugan oo guryahooda jiifo oo maanta cid maanta albaabkooda taagan oo amnigooda ilaalinaysa aysan jirin magana u yihiin kitaabka alle iyo sunnada nebiga iyo maxaa la dhahayay maamulkaas islaamiga oo ay ku hoos nool yihiin aanaa filaynin saacadahaas in kor laga soo weerarayo hujuumkii uu ku soo qaaday waxaa waaye ilaahay ummaddiisa madayicin dhiigoodina madayicin rag mujaahidiin ah oo asalba u taagnaayay islaamka difaaciisa erdigooda iyo dhiigooda iyo xoolahooda iyo diintooda u taagnaay ayaa arrintii ka falceliyay oo ka jawaabay waxaan leenahay arrinkaas awalan ilaah ayaa mahad iska leh alla ayaan uga mahadinaynaa waxaan leenahay ilaahu adoo ku mahadsan uma mujaahidiinta ku mahadsan oo ninkaas maanta jariimadii uu geystay uga aarguday walaalahooda muslimiinta ilaahaygii waafajiyey waxaan leeyahay in badan oo badan oo asaga bedelkiisa imaan doonan insha allah ha kuwaana qaadataan ibraahim ferey mujaahidiinta shalay ibraahim gacantooda ilaahay ku halaagay way joogaan waddadii siduu fadhiyaan ninkii kusoo dhiirado qof muslima inuu dhibaateeyo waxaad ogaataan duuna shuhadaa iyo maxaa la dhahay dhiigooda ka soke rag muslimiinoo naf huray inay joogaan waana laidin sugayaa waana laidin diyaarsan yahay arintii aad nagu samayseen oo dadka muslimiinta oo hadda maanta macalinkii dugsigii sheekh muuse ka mid ah caruur yaryaroo abriyaa ah oo dugsi ka imaaday oo aan quraacanina ku jiray iyo intaa hadda maxaa la dhahay firirkoodii iyo dhibaatada ay geysteen la naafooway oo isbitaallada u jiifa marka waxaan leenahay shalay haddii annaga aan hurdeynay idinkaana kiciyey maanta waa soo jeednaa marka waxaan leenahay booskii ibraahim uu ku baxay insha allah mujrimiin fara badan oo hadda booskiisa tamaninaysa inay buuxiso ayagana insha allah meeshii ibraahim uu ku baxay idin taallo annagana markaan waa soo jeednaa waana idin diyaarsannahay waa idin sugaynaa wax allaale waxaad keentaanna insha allah waa ka falcelin doonaa marka insha allah waxaan leenahay dadka muslimiinta meel walba aad joogtaan arrinkan waa arrin soo jireena waa arrin diimeed waa jihaad wax la turtuuray iyo carqaladeen magaalo habeen wax lagu soo turtuuray iyay saameyn idinku yeelin waxaa la rabaa inaad sugnaataan inaad deganaataan in niyaddiinna ee saafi ku noqoto in wax ilaahay keenay oo maalintii caloosha hooyo qofku lagu uumaayey afartii kelmadoodoo ilaahay amri in malagga maxaa la dhahayay la faray inuu qoro in qadartu ay ka mid tahay cid maanta kor wax ka soo riday iyo cid carqalad magaalooyinka ku samaysay inaysan waxba idinka bedeli karin oo wax walbo intii meesha ku baxdana wax qornay ahayd laakiin sababta nin baa yeeshay ninkan ilaaha ka jaaziyey marka sabab ilaahay u wato annaga inay saamayn ugu yeelato aan sugnaan weyno insha allahu yaysan dhicin ummadda shacabka khaasatan ku nool jubbooyinka meel hebel ma dhahayo waxaan leeyahay waxaan waa iska kontaragti way dhammaanayaan waa arrimo ay soo qaateen maamulada ridada goboleedsiga ku shaqeeyo ayna ka soo qaateen maxaa la dhahay gaalo waa kontaragta maalmo ku eg waadna arki kartaan waadna fiirinaysaan dibna u fiiriya waxay ku soo beegaan markii uu mashruuc jiro marka intaas yar iyo carqalad idinku noqonin caqabadna idinku noqonin sugnaada hal sugnaado walaalihiin mujaahidiintana har iyo habeen waxay u soo jeedaan ay u taagan yihiin erdigiinna iyo diintiinna iyo dadnimadiinna iyo hantidiinna inay ilaaliyaan juhdina way ku bixinayaan sidaas ula socda hada bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay idaacadda andalus waa ku dhowahay magacaygu waa suldaan maslax cali maxamed waa suldaanka guud bashaarti waxaan rabnaa inaan bogaadino mujrimkii ibraahim ferey ahaa gacanta mujaahidiinta ilaahi subxaana wa tacaala ku halaagay isagoo muslimiinta dhibkooda inuu dhibaatey muslimiinta dhibaateeyo kana soo duulay magaalada kismaayo muslimiinta dhibkooda u socday habeen iyo maalin magaalada jamaama ay soo weerareen walaalo ayaa ku shiiday ilmo naago rag waayeella ah allah subxaana wa tacaala shahaadadooda ha ka aqbalo mujaahidiintane walaalahooda markii ay dhibaatada gaartay way u kaceen wayna argudeen mujrimkii weynaa ibraahim farey maxaan ku ihahdaa danab meelaha geyna habeen walba meel u waday ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku hasuuqay ayaga mujaahidiinta gacnahooda marka waxaan leenahay ilahi subxaana wa tacala ayaa dilay shartiisa ilaahi subxaana wa tacaala ayaa muslimiinta ka qabtay walaalahana waan macnaha waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ajirha idinka siiyo jihaadka iyo rabaadka aad ku jirtaan gaalada way la sabartameen maxaan ku idhahdaa mar walbana insha araxmaan gaalka kan iyo wixii soo baxabo mar walba insha araxmaan waxaan loo fadhiya hadduu ilah yidhaahdo walaalaha irsaad ay ugu jiraan dhufaysi ugu jiraan waana la sugaa insha araxmaan waddada kan u mari ayaa mid walbo noocan waddada mar meesha la marsiina insha araxmaan hadduu ilah yidhaahdo muslimiinta si gaar ahaan jubbada hoose muslimiinta ku nool waxaan leenahay sugnaada allah subxaana wa tacaala waxaa weye gaal maalin walba kama gaabinayaan inay la dagaalama muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan mar walba way jirtaa laakiin sabra waxaan leenahay dulqaata deegaankiina idinkaa xaq u leh ku noolaada gaaladana la sabartama insha araxmaan shartoodana ilahi subxaana wa tacala ayaa kaafin doono waxaana rajaynaynaa insha araxmaan hadduu ilah yidhaahdo in magaalada kismaayo gooraan fogeyn insha araxmaan inay takbiirta ka dhici doonto gaalana ilaahi subxaana wa tacala ayaa jebin doono waxaan leenahay sugnaada dalkiinna jooga ku soo noqda deegaankiinna idinkaa iska leh ku noolaadaan leenahay muslimiinta si guud gaaladana waxaan leenahay ibraahim farey oo aad taqaanin oo gaalkii idinku weyna ahaa sida loo galay iyo meeshuu maray hilibkiisa idinkoo maryo ku wataa kismaay tagteen raggii mujaahidiinta way joogaan waxaan leenahay intaad goori goor tahay toobadkeena waddadaas ninkaas uu ku halaagsamay aad u jeeddaan qiyaamahana iyo jahannama ka horrayso waad u jeeddaan ka noqda haddeer intay goori goor tahay ka noqdaan leenahay haddii aan nahay odayaasha ku dhaqanka sharcada islamka aan nahay waxaan idin leenahay gaalo ka soo noqda gaalnimada gaalnimada kasoo noqda annaga waa idin soo dhamayno haddii odayaasha aan nahay haddii kalene ibraahim ferey meeshuu maray ayaad marayseen insha araxmaan waxaa waaye gaalnimada ka toobadkeena idin leenahay si guud ahaan jubbada hoose muslimiinta degan waxaan leenahay degmo walbo gaaladan haddee mar walba meel bay iska tagtaan meel inay qabsadaan marna waa arbush iyo wax bay iskaga socdaan arbushna haddee meel laguma gaaro caqibadan waxa weye ragga meesha lagu dagaalamay ninka u hare ayaa guulaystay waxa gaaladu way soo baxaan maalin walba waa habeen meel bay tagaan haddana way noqdaan annagana insha araxmaan hadduu ilaha dalkeeni waan joognaa waxaa waye waanad gaalana waa la dagaalami doona hadduu alira marka waxaan leenahay hala sugnaado gaaladan hala iska dhaciyo waxaan leenahay gaalkaas mujrim ka baxe waan bogaadinayna aad baan ugu faraxnay haddii aan nahay odayaasha dhaqanka degmada jamaame aad baan ugu faraxnay geeridiisi iyo macnaha maxaan ku irahdaa iyo dhimashihiisa iyo halaagii ku dhacay aad baan ugu faraxnay insha allah raxmaan intaasaan kusoo kooba warkayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan bogaadinaynaa oo si guud aan ugu mahad celinna alaa mahadsane mujaahidiintaas kuna dileen dhagarqabihii mujrimka ahaa ibraahim farey iyo wixii la halmaala waxaana sugaynay in intaa iyo in ka badanba ay ku dhacaan raalli aanna ka nahay waana ku garab taaganaa mujaahidiintaas dhiigooda ilaah ku sugay wixii aan dhagar ahaa uu waday iyo wixii la halmaala iyo wuxuu ku qabtayba waxaan leenahay waxaan sugayna waaye cid kastoo maaragtay ku talagashay inay ummadda maaragtay masaakiinta muslimiinta ah dhagar u maleegaan intaa in ka badanna waa heli doonaan dhagartaa uu geystay iyo qaabka uu geystay iyo masaakiinta uu xasuuqay guryaha uu burburiyey dugsiyada qur-aanka iyo wax la mid ah waan u joognay mid la miduu jilib ka fuliyey mid ka saddexaad meelaha qaarkood ay ka fuliyeen laakiin tan waan u joognaayo waxaan sugaynay asaga dhinaciisa ka sugaynay ma ahayn xagga allaaan ka sugaynay markay dhacdayna allahna ilaaha ku qabtay ilaahey ayaa ku qabtay mujaahidiinta sakiinaan urajaynaynaa haddaan nahay odayaashii maaragtay degmada haddaan nahay odayaasha gobolka jubbada hoose odayaasha deegaanka haddaan nahay oo dad isku xiran oo u taagan ummadda muslimiinka inay samata bixiso shacabka rajam waxaan leenahay isku duubnaada oo dhagarta ay waxaa ha dhegaysanin waxbaana loo maleegayaa qowlaystaan ugu dhex jirto shacabka jaama keliya baase jubba iyo maaragtay yaalta jubba dhexdoodaba ama jubbadoos jubbada dhex waxaan leenahay sugnaada ilaah ku xirnaada diintinana aamina ilaahayna ku xirno annagana garabkiinaan nahay insha allahu tacaala guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka ood ku soo dhegaysateen qodobo aad u xiiso badan caaw waa naga intaas inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh شادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ